in ka badan sagaal boqol oo arday oo deeq waxbarasho ka helay dowladda dhexe oo kaashanaysa bangiga adduunka ayaa lagu soo bandhigay iskuulka hoose dhexe ee hormuud ee xerada iifo anigoo ah fariida cabdi heraaba waxaan ku faraxsanahay wiil yar oo hamriir an ahoo walaashay dhashay oo ila joogaba wuxuu helay waxbarasho ka bixinayso deeq waxbarasho un c r aad iyo aad ilaahay baa mahadda u sugnaatay waana u mahad celinaynaa insha allah ayagana kuwii waxbarto oo dadkoodii dalkoodii diintoodaa anfaca allah ka dhigo mashruucan oo lagu magacaabay limo scholoshib ayaa soo bilowday sanadkii hore magacaygu waa cabdisalaam yuusuf cali waxaan ka baasay iskuulka cabdixasiis bramary school ee galasayd ayaan dhameeyey maasha allah waxaan halkan mahad celin ugu dirayaa dowladda kenya iyo sidoo kale u n h c r iyo bangigaba dhammaan macalimiinta iyo ardayda kaleba waan salaamayaa sidoo kale waan ku faraxsanahay fursadan aan helay alxamdulilah idriis budul shuuriye waa madaxa wasaaradda tacliinta deegaanka dhadhaab waxbarasho ama deeq waxbarasho ay dowladda kenya u fidisay ee ilmaha macnaha iskuulka hoose ka dhammeeyeen xeryaha qaxootiyaha marka carruur dhan sagaal boqol afar iyo toban ayaa ma aragtaa ee maanta ka faa'iideen in macnaha wiil iyo gabdha isku wada jiraan lagu siiyo maar lagu siiyo deeq waxbarasho ah ilmaha ayaga waxay ka qaybgelahayaan iskuullada dowladda ay maamusho oo waddanka guud ka sugan badigooda waxay aadahayeen iskuullada sare ee ku yaalaan garissa county inta kale nairobi eldoret nakuru iyo mombasa ayay gudbahayaan waa deeq waxbarasho ay macnaha dowladda kenya iyadoo kaashanayso bangiga adduunweynaha ay macno u fidanhayso waa fursad qaali ah sidoo runti ah waalidiinta iyo ardaydana saaka waan la kulannay waxaan ku boorinay inay macnaha carruurta iskuulka ay geeyaan ayna ku nagaadaan sanadkii hore saasoo kale carruur badan bayaa laga qaatay xeryaha qaxood maanta meesha waxaan u maanay inaan daafurno ama loonchin lagu sameeyo elimu scholarship oo qaxootiga loo fidinayay waxaa la qaadanayay sagaal boqol iyo shan iyo toban cunug adii qaribu shan boqol oo gabdho ah iyo afar boqol iyo toddoba iyo toban oo meelahaas oo wiilal ah marka aad baan u faraxsannahay juhdu dheer kadib ilmaha maaragtay waxaa laga soo xushiyey saddexda xere ee qaxootiga ifoo dhagaxley iyo xagardheer marka sin maarata wanaagsan bay ku soo gabagowday maadaama oo juhdi dadan oo komitiyada ay soo mareen ilmaha imtixaan baa laga qaaday fooman bay buuxiyeen imtixaan baa laga qaaday interview baa laga qaaday maaragtay kadib waxaa maaragtay ilmaha ay hadda ku soo guulaysteen waxaa maaragtay la hashaacinaya ilmihii ku soo guulaysteen programka elimu marka sidaa ogtihiin elimu wuxuu u bilowday qaxootiga sanadka aan soo dhaafnay waxay ahayd madaxa bangiga ikuta xafiiska dhadhaab maxamed aadan ayaa sharaxay waxyaabahii ardada ugu deeq ay tahay bangiga maaragtay waxyaalaha uu qaadayo oo ilmaha ka bixinaya waxaa ka mid ah ilmaha uniform baa loo gadi transportkii iskuulka ay ku aadi lahayeen baa la siini shoppingkii baa la siini ilmaha maaragtay ilaa afarta sano iskuulka ay ka bogaan maaragtay waa la taageeri dhinaca fiiska iyo transportka iyo wix kale oo u baahdaan baahidooda yarka waa loo hagaajinaya marka waxaan ku dardargelinaynaa waalidka ilmaha dhalay iyo ardayda naftigooda inay ka faa'iidaystaan fursaddan qaaliga ah ee maaragtay si fiican uga faa'iidaystaan maxamed cabdi colow waa guddoomiyaha xerada ifa wuxuuna soo dhoweeyey deeqdan waxbarashada bilaashka ah arrintaas waa arrin weyn oo maaragtay aan sugaynay aan maanta guusheeda taagannahay ilmaha annagii sanadkan iskuulka standaidka bogey baa maaragtay fursaddaa helay iskuulla maaragtay qaali ah oo dalka kenya ka mid ah baa madcooday ilmihii heleen marka waa fursad qaali ahoon aad ugu faraxsannahay waa fursad aad u muhiim ah maadaama fursad aan helnay oo ilaahay fursaddaa uuna siiyey oo dowladda kenya oo maanta aan la joogna ee fursaddaana siisay waan uga mahad celinaynaa fursadda qaaliga waxbarashada ee dowladda kenya iyo welbanka ayna siiyeen da'yartan ayaa lagu booriyey inay ka faa'iidaystaan fursadaha waxbarashada la siiyey waxbarashada heshay iyo dadkii waalidiinta ah ee dhalay waxaan isleeyahay maanta fursad baad hesheen oo ilmihiinnii istaandhaidka ka baxay ee heleen qof fursad helay afar sano oo lacag oo bilaasha laga bixina helay waa fursad qaali ah dad badan baa raadinaya oo la dadka marka waalidiinta iyo ardayda waxaan kula dardaarmahayaa inay ka faa'iidaystaan fursadda qaaliga ah ee ilaahayna siiyey ee dowladda kenya ayna siitay ee welbank uuna siiyey fursaddaa ha laga faa'iidaysto yaysan dayacmin yaysan dhicin in ilmo waxbarasho lasiyo deeq waxbarasho lasiyo afar sano ah inuu waxbarashadii uu fulin waayo oo maaragtay iskuulkii uu ka soo carrayeysan ruqiya cali raagi waa guddoomiyaha dhanka dumarka xerada qaxootiga ifo
waxaan u mahad celinaynaa allihii weynaa ee waaxidkaa ee dadkaa bini'aadankaa noo soo qaxiyey ee waxbarashada ilmaha annaga u istaagay baan ilaahay uga mahad celinaynaa annagana waxaan lagala kaan rabaa inaan dadaal samayno ilmaha annaga hal cillada oon leenahay oo qaxootigu ay qabaan baa jiro ilmaheenna qaxootiga joogo ma aqaana meel uu dadaalla'aanta nooga imaatay ilmihii luuqadda bay aadan wuxuu yihiin waalidiinta ayaa dhankooda soo dhoweeyey fursadda la siiyey ubadkay dhaleen jooga waxaan ku faraxsanahay deeqda waxbarashada nala siiyey in kunti bangi muxuu ahaay deeqda waxbarashada uu noo bixiyey ayaan ku faraxsanahay waan u mahadcelinayaa awalan ma hadda ilaahay baa iska leh aniga wiilkaygoo sannad horena ilmo baa iigu jiray alxamdulilaah way ii dhigtaan haddana waan ku faraxsanahay kauntahaaya ayaa noo soo baxday waana ku faraxsanahay een, dadka kale dhammaan waxaan rajaynaa inay ku faraxsanaan doonaan maylerey xasan salaad aadan iyo leere magaagay een, may deganaa magaalada efe kuulka hormuud yaata ka sugugna waalidiin badan aanna oo tiradoo dhandeyran midda koowaadna igma hanagaana ilaahi subxaana wa tacaala igma hanagaana boqolka boqol ilaahi igma hanagaana maxadila maadma igma hanagaane dowladda kenya u n oo dadaal badan niingiliidi scholarship siya niinka caawida ciyaalkaana afar sana lacag la'aan bilaa lacag la'aan niinka caawida iyo garabnaysiidi agma hanagaana dareenkan iida aan faylay iida aan faraxsagna may ka faraxsagna afar sana bilaa lacag la'aan oo ciyaalkaana lacagla kubiyow oo dowladda kenya u n kubiyaasa oo fursadaas qaali ee una helnay ee, taasaa ka- iyadan ka faraxasagna ma ilaahay ku rajeeyana ciyaalkan iyo oo nabad iyo caafimaad qaban walbarashadu inyo si wanaag iyo caafimaad iyo nabadgelyiinyaha ka dhammaysadaan maxamed baaruud xuseen warbaahinta star dhadhaab